بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل marka ugu horeysa walaalayaal dhammaantiinba waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka anigoo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadgelyada iyo naxariista ilaahay meel kastoo joogtaanba korkiina ha ahaato maanta waxaynu ka hadli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo maalinta jacaylka ama waxaa loo yaqaano valentine day ama waxay carabtu u yaqaanaan ciid alxub ciidda jacaylka walaalayaal ciiddaasi ama valentinekaasi wuxuu kusoo biiray adduunyada taariikhdiisu laba goor bay leedahay dadka qaarna waxay ku sheegaan inay bilaabmatay intii christianitigu aanu iman dadkii magaranasay caabudi jiray dabka qaarna waxay dhahdaan waxay ahayd christianitigii oo sanado hore laakiin maadaama adduunyadii ay tuulo noqotay oo internetkii iyo telefoonadii iyo telefishinkan isku xidhan adduunka isku xidhan innaga soomaali ahaan waxaad moodaa inuu dhowaan ina soo gaadhay weliba gaar ahaan barnaamijka waxaan u jeedinayaa dadka qurbaha jooga inkastoo aan maqlayay inay wadamadii muslimiinta ahaydna ay aada u gaadhay arrinkani walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala horta marka ugu horeysa innaga haddaynu muslim nahay laba ciidood buu ilaahay subxaana watacaala inoo sameeyey waa ciid alfitr iyo ciid al adxa labadaa ciidood buu ilaahay subxaana watacaala inoogu bedelay ciidihii kale ee jiri jiray ee ay samaysan jireen dadkii aan diinta lahayn iyo dadkii kristanka ahaa iyo yuhuuddii innaga ilaahay subxana watacala labadaa ciidood buu ilaahay inooga dhigay ciid aynu ku ciidno ciidna waxaa la ydhaha waxa la soo celceliyo ee sanad kasta la qabto ayaa ciid la yidhaahdaa walaalayaal ciidan lagu tilmaamay ciid alxub ama valentine day ama maalinta jacaylka nimba si uu yaqaano waa bisha afar iyo tobankeeda maanta oo sabtiya ayay dhacaysaa adduunka o dhanna ka dhacaysaa waxaynu maqalnay maalinta beenta oon ogsoonnahay inaanu ilaahay subxaanahu watacaala aanu been banaynin waxaa la sameeyey maalinta aabbaha la xuso waxaa la sameeyey maalinta hooyada la xuso waxaynu ogsoonay inagu aabbaha iyo hooyada inaynu maalin kasta aynu u ducayno oynu jecelnahay oo maalin gaara aan loo samaynin maalinta jacaylku haddaba maxay tahay haddaynu soo koobno maalinta jacaylku waxa weeyaan waa maalin la bannaysanayo zinada oo zinadii baa laga dhigay maxay mubaax iyo galmadii xaaraanta ahayd iyo raggii iyo dumarkii inay maalinta iyadaa isdhex qaadaan oo wax alaaliya wixii xumaanaya la samaynayaba maalinta la sameeyo hadalkoo kooban waxa weyaan intaasi ayuu ku kooban yahay haddaba ilaahay subxaanahu watacaala lab iyo dhadig buu inoo abuuray ilaahay subxaanahu watacaala inamuu yani inagamuu dhigin sida xayawaanka inay raggiiyo dumarku isfuulaan markay isu baahdaan oo marka kalena ilaahay subxana watacaala shahwad buu inagu beeray rag iyo dumarba shahwad buu ku beeray laakiin ilaahay subxaanahu watacaala habkii loo gudan lahaa ee wanaagsanayd ayuu ilaahay haddana uu sameeyey waa ilaahay subxana watacala isagaana abuuray ilaahay aayaddan qur-aankaa ee suuraturuum ku jirta ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إلهي يحل سبحانه وتعالى ووحا كمذا على موينك الله لغو قرتو إنو إذن كأبوري يعني لب يددك سئاد وغو حسيشان ووحو لحدينا كيالي كالقعل إيان حريس حقيقة waxa taasi ugu sugan calaamooyin qofkii fikiraya ama qoomkii fikiraya ilahay subxana wa tacaala aayaddan kale ee suurat alacraaf ku jirtana wuxuu yidhi huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa jacala minha zawjaha liyaskunuu ilayha ilahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala isaga alleh ayaa idinka abuuray aadam calayhi salaam oo ka yeelay afadiisii ama xaaskiisii na ka abuuray isaga si uu ugala deganaado si jacayl iyo farxad leh suuratul acraaf aayadda boqol sideetan iyo sagaal yacnii labada aayadood ee ilaahay subxaanahu watacaala halkaa kaga sheekeeyey waxay ka hadlayeen labka iyo dhadiga yacnii waxa uu ilaahay subxaana dhexdooda ka abuuray laakiin nebigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay si aynu halkaasi xasiloonidaasi iyo kalgacaylkaasi iyo jacaylkaasi loo helo waa in loo maraa dariiq xalaala dariiqii xalaasha loo maraya muxuu yahay waa in lais guursado oo guurkii xalaasha ahaa lagu lamaanihii iyo dhadigii ay ku kulmaan nebigu alay sl slam wuxuu inoo sheegay in gabadha aan la guursan karayn aan weli lahayn weligu muxuu yahay waa aabbihii iyo hooyadii dhalay in ilmihii gabadhii iyada ahayd la weydiisto waayo bal ka fikir intaad dib u fadhiisatid inantan aada soo korisay ee soo weynaysay ilaahay baa subxaanahu watacaala soo weyneeyey laakiin gabadhan aad soo gaadhsiisay labaatan jir ama dhowr iyo toban jir aad soo gaadhsiisay bal imaajin garee intuu inan yar iska yimaado inuu iska kaxayso uu habeenkii iskala soo iskala soo ciyaaro oo beritool ay ku timaado tiyo uur leh oo ay ku tiraado uurkan hebel baa iga magaranaysa oo la garan waayo wax alaaliya wax uureeyba oo sida habeenkii caynka ahayd ee valentine-ka aynu soo raacnay hebel dabeetana sheekada saa dhacday bilaahi caleyk aabbo wal iyo hooyo waliba ma ku farxayaan mise waxay ku farxayaan marka inantooda lasoo doono ee loo soo geed fadhiisto ee mashxardi dhacdo ee yacni sokeeye iyo gacal iyo sokeeyeba inta laisku yimaado halkaasi meherku ka dhaco oo magaranaysaa xafladi ka dhacdo oo lagu farxo lagu riyaaqo arooskaasi wanaagsan ee sidii sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam loo jideeyey ku dhacaya marka walaale waxaan filayaa in qof walo caqli leh oo muslina oo fikiraya inuu jeclaysanayo in ilmihiisa ama walaashii ha noqoto ama inantiisa ha noqoto ama dumarka ku xeeran ha noqdaan in sidaa wanaagsan ee quruxda badan le loo guursado ayuu mid kasta jeclaan lahaa walaalayaal jacaylkan la sheegayo ee la hadalhayo ee internetyada lasu marinayo ee flowerka iyo waxaasoo dhan walaalayaal labadan aayadood ee ilaahay subxaanahu watacaala inoogu sheegay ayaa inoogu filan mawadatan waraxma kalgacayl iyo naxariis looma baahna in aad soo bandhigtid jacaylka aad gabadhaada u qabtid ama xaaskaaga u qabtid inaad internetka kusoo intaad soo dhigtid xaaskaagii oo laga yaaba inay haaf qaawan tahay ama suuradeedii aad soo dhigtid halkaad tiraadid waa gabadhaydii aan jeclaa ee caynka ahayd ee sida ahayd ee sida ahayd ilaahay baana subxana wa tacaala xaalkiina og laakiin waxaa loo baahan yahay inaad adiga iyo xaaskaagu aad ku dabaqdaan naftiina sidaa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idinku yidhi mawadatan waraxma iyo aayadan kale uu ilahay yidhi subxana wa taala hubaa isku tihiin yacni labada qof ee isqabaa dharka oo dharka oo kale isku yihiin waxa weeyaan qofba qofka kale ayuu asturayaa qofka qofka kale ayuu shahwadiisii uu qaboojinayaa marka waxaa loo baahan yahy walaalayaal inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ka cabsanno oo aynu ubadkeenna iyo caruurteenna aynu u sheegno maalintan valentine daygu wuxuu yahay iyo wuxuu galo iyo wuxuu gudo markii aan bilaabayay xadiiska waxaan ku bilaabay uu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis khudbatulxaaja ku bilaabi jiray kullu bidcatin dalaala bidco kasta waa baadi wa kullu dalaalatin fi nnaar baadi kastaana qofka waxay u horseedaa inuu cadaab galo haddaba qofka horseedaya inuwaa bidco waayo wixii diinta lagu soo kordhaya waa bidco maalinkan maanta markaynu dhahno ciiddii jacaylkaynu u dabaaldegaynaa waxa weyan wax nebigii ogaa maaha wax asxaabtii ogeyd maaha wax magaranaysaa diintana ku jirta maaha waa caado gaalo laga keenay yacni ilaahayna subxaanahu watacaala ama nebigeenu calayhi salatu waslam wuxuu inagu inoo sheegay xadiis macnihiisu yahay man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum qofka ninka yacni dad isku ekaysiiya ama dad kale qofka isku ekaysiiya iyagu ka mid yahay xadiiskan kalena nebigu inoo sheega macnihiisu yahay qofka waxaa lala soo saaraa qiyaamaha uu nebigu inoo shegay alay slat slam qofka uu jecel yahay marka walaal haddii maanta aad jeclaatay oo aad aragtid quruxdan ay leeyihiin gaaladu maalintaasi oo isdhunkanayaan ama ubax laisweydaarsanayo horta bal marka ugu horraysa dadkeena weliba gaar ahaan degan wadamada reer galbeedka ee muddada badan soo deganaa bal nolosha ay ku nool yihiin inaynu u fiirsanaan runtii wanaagsanaan lahayd waayo dadkan aynuu nimid waxa wanaagsan in laga barto waxa wanaagsan technologiga in laga bartaa fiican yacni farsamooyinka gacanta in laga bartaa fiican waxyaabahay ku wanaagsan yihiin oo dhan in laga bartaa fiican laakiin bal bilaahi calaykum idinkaan idiin dhiibay dhegaystay dhegaystayaal yacni noloshii guurka ama noloshii guriga dadkan aynuula joogno reer galbeedku ma ku fiican yihiin su-aasha adigan kuu dhiibay adiga ka warrami doona waxa weeyaan hal guri oo dhisan mana arkaysid even dadkaad la shaqaysid markaad weydiisid wuxuu ku wuxuu ku leeyahay saaxiibad baan leeyahay wax la war maxaad u guursan weydi no no no no no no lama guursado buu ku leeyahay saaxiib baa laska ahaadaa maalinta doontina waad erigaysaa mid kalun baad meesha keenaysaa ma garanaysaa marka walaalayaal ma doonayno in hablaheenna iyo inamadeennu inay noqdaan kuwaasi maalinna guriga isku soo xelaysanaya maalinna is eriyaya siday doonaan ay sheekadu ay noqoto yacni laba xayawaan oo isfuushan laakiin waxaynu u baahan nahay sidii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoola daldaalmay guurka macnihiisa inaynu fahamno oo ah inaynu isbadinno oo aynu ku faanno ubadka maanta waxaa laga yaabaa in qof aad arkaysid ilmo keliya dhalay oo aad weydiinaysa war maxaa dhacay uu kule niyo ilmihii ma korin karayo waa ilmahan oo keliya walaalayaal waxaad ogaataan in arsaaqada uu ilaahay bixiyo subxaanahu wa tacaala hidaayadana ilaahayba bixiyo subxaanahu wa tacaala waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii uu adeerkii u tegey uu ku yidhi adeer soo islaam muxuu ku yidhi ilaahay subxana wa tacaala inaka lam tahdi man axbabt walaakina allaha yahdi man yashaa walaalayaal taariikhda aynu dib ugu noqonno nebi nuux calayhi salaam inankiisii uu dhalay waa kii hallaabay ilaahay u soo hadin waayey waa ilaahay qofka uu doono buu soo hadeeya marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waan idinku faani doonaa maalinta yooma qiyaamaha isbadiya guurka walaal waxaynu u guursanaa marka ugu horraysa iyo marka ugu dambaysaba inaynu ku xasillo oo shahwadaadii ay ku degto laakiin inaynu isku badinno oo tarankeenniina uu farabato kaasina meesha uu ku jira waayo inagoo fulfilgaraynaynaa cahdigii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ama dardaankii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam inagula dardaarmay marka walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ka cabsanno meel kastoo aynu joogno aynu maskaxdeennu ha furnaato oo ha noqoto mid diinteeda yacni ku faanta ha noqoto iyayn noqonin dad diintooda ka faana waayo qofku haddii uu diintiisa ku faani waayo waxa weyan runtii waxa weyan arrin aan wanaagsanayn oo runtii adduunyadiisa iyo aakhiradiisaba aan u wanaagsanayn walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu dhexdeenna kuweenna xaasaska leh iyo ubadka leh inuu dhexdeenna kalgacaylkaasi iyo raxmaddaasi dhexdeena dhigo ubadkeennana inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka badbaadiyo dabinadaasi ay gaaladu u dhigayaan ee faraha badan leh inuu ilaahay ka badbaadiyo subxaanahu wa tacaala waxaan alla ka baryaa subxaana wa tacaala inuu gabdhaheenna iyo wiilasheennu ay xalaal isku guursadaan waxaana ku waaninayaa aabbayaasha iyo hooyooyinku inay fudeediyaan oy u dhib yarayaan yacni da'yarta guurka waayo walaalayaal bad baynu ku jirnaa shahwaddii iyo magaranaysaa maalinkan maanta ah iyo fawaaxishkii iyo zinadii ay mubaax tahay oy u furan tahay qof walba oo qof waliba la yidhi baddaa ku dhac oo waxa doonti samee marka laakiin waxaynu kaga badbaadi karnaa inagoo gacmaha isqabsanna oo ubadkeennii lab iyo dhadig u fudaydiya guurkii oo isu dhisa inantaadu maanta haddii aad ka dareentid inay u baahan tahay guur inaad la doondoontid ood la howlgashid oo inanka kufkeeda ah ama geeyaankeeda ah aad u doontid inantii inankiina yani sidoo kale haddii uu baahdo walaalayaal risiqana ilaahay baa bixiya subxana wa tacaala marnaba ha ka baqanin inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hoojiyo gurigaasi lagu dhisayo sunnaha nebiga iyo magaranaysaayey kitaabka ilaahay subxana wa tacaala gurigaasi ilaahay ma hoojinayo marnaba taasi caqligaa geli oo risiqa ilaahay baa bixiya hidaayadana ilaahay baa haya subxana wa tacaala laakiin waxaa laynooga baahan yahay inaynu ducayno aynu ubadka u ducayno oo salaadeenna markaynu sujuudsannahay iyo mar kasta aynu ilaahay gacmaha kor ugu qaadno aynu u dhiganno oynu allaahumma yaa rabbi samaawaati walard wayaa diljalaali walikraam allahuma hab lana min azwaajina wa duriyatana qurata acyunin wajcalna lilmuttaqiina imaama inaynu had iyo jeer ilaahay barino subxana wa tacaala walaalayaal intaasi waxaan kaga baxayaa mawdicii ku saabsanaa maalintan loo bixiyey maalinta jacaylka ilaahayna waxaan ka baryayaa in noqono kuwo ilaahay iyo nebigiisa jeclaada calayhi salaatu wasalaam walaalayaal masaajidka aba hureera waad la socotaan inaynu kiniisadii ku xigtay iibsanay walaalayaal waxaa laynaga sugayaa afar milyan oo dollar bisha agost haddii la yidhaahdo lacagtii qaar baa la hayaa qaarna waa la sugayaa marka walaalayaal booskiiba laba kun oo doolar baa la siisanayaa hadda waxaanu aad iyo aad u doonaynaa laba kun oo qof ama kun qof oo min laba kun oo doolar bixiya ilaa bisha august waa sadaqa jaariya oo kuu soconaysa ilaa weligaaba adoo qabrigaaga iskaga jira aabbaha baad ula bixi kartaa hooyada baad ula bixi kartaa yacni waalidkaa baad ula bixi kartaa adiga la- naftaada la bixi kara marka arrinkaasi walaalayaal ha u dayma la'aanina insha allah ka soo qayb gala walaalayaal wixii qalada ee aan halkan ka yidhi waa naftayda iyo shaydaanka wixii aan saxayna waa xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala dad fara badan baa inaga xanuunsanaya ilaahay caafimaad sareecana ha siiyo dadka xanuunsanaya kuwa dhakhtar jiifa iyo ku- kuwa guryaha jiifaba intay naga dhimatayna ilaahay subxana wa tacaala ha u naxariisto waxaan walaalayaal dhammaantiin baa idinkaga tegay anigoo idin leh subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ila allah astakfiruka watuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu